alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmutaqiina walaa cudwaana ila clى اlظaalimiin slى اllahu wslm wbaaraka clى cabdihi warasuulihi muxamadi wclى aalih wصaxbihi wslama tasliima kaiira allahuma اnfacna bima calamtana wcalimna ma ynfacuna wzidna cilma baabu jawaazi اlbukaaءi clى اlmayiti bgayri nadbi walaa niyaaxatin wuxuu baabu yahay bannaanida ay bannaan tahay in loo ooyo cala almayiti meydka bikayri nadbin iyadoo nadbiga waxaa la yidhaahdo lala iman ahayn iyo in meydka markaa la ammaano iyo walaa niyaaxatin baroortoona nadbiguna markaa waxa weeyaan marka nuunka la hoos dhigo ticdaadu maxaasin اlmeyit waa ticdaadu maxaasin اlmeyit meydka ammaanihiisii iyo waxyaabihii maaragtay uu lahaa in la tirtiriyo qaala wuxuu ihi ama niyaaxatu baroorta miyaa fa xaraamun xaraam weeyi wasayaati fiiha baabun fii kitaabi nahyi baab baana ku iman doona kitaabku kitaabka la ydhaha kitaabu nahyi oo kitaabka xaggiisa dambe ku sugan oo sheekhu uu kaga warramayo waxyaabaha la iska nahiyey halkaasuu ku keeni doonaa in shaa allahu tacaala wa ama albukaau oohinta miya wajaءat waxaa timi axaadiiu xadiiثyaal baa yimi kaiiraة fara badan binahyi canhu reebis la yska reebaayo ayay ku yimaadeen iyo wa ana almayita meydka yucadabu in lagu cadaabayo bibukaa'i ahlihi oohinta ehelkiisu ay u ooyayaan xaadiidtaa qudheeduna way iman doontaa wahiyo iyadu xaadiidtaasi muta'awalatun mid la awilaayo weeye muta'awala waxaa looga jeeda ay masruufatun can daahiriha daahirkeeda ka muuqda ayaa maaragtay laga leexinaya wa maxmuulatun waxaana lagu xambaarayaa calaa man awsaa bihi cidda dardaarantay in loo ooyo waayo arrintan qayb buu ku lahaa bay noqonaysa xaadiidtaas sida loo tawjiihiyeyna insha allah kitaabka xaggiisa dambaynu ku arki doonaa aqwaal badan bay ahlulcilmigu ku leeyihiin qaala wuxuu uhi wanahyu nahyiguna inamaa huwa can اlbukaa'i aladii fiihi nadbun waxa uu ku saabsan yahay uu ku soo arooray un oohinta nadbigu uu la socdo nadbiguna sidaynu sheegnay waa in la tirtiriyo qofkii dhintay maxaasintiisii iyo wanaagyaalkiisii kii kan ahaayo kii kale kan ahaayo kanuu ahaan jiray sidan u ahaayay waxyaabaa noocaas aw niyaaxatun ama ay la socoto baroore ay la socoto baroortuna sideeday xaaraan u tahay ama oohina ha la socoto ama yaanay la socon wuxuu uhi wadaliilu waxa u daliila calaa jawaazi lbukaa'i bikayri nadbin walaa niyaaxatin oohintu inay bannaan tahay nadbi iyo niyaaxa iyadoonay la soconi axaadiidu kaiiratun axaadiid badan minhaa waxaa ka mid a can ibni cumara radia allahu canhuma ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama caada wuxuu booqday sacada bna cubaada sacada bna cubaada saxaabigii la odhan jiray qiimaha badnaa buu booqday wa macahu waxaana la socday cabduraxmaan ibnu cawfin sacd bnu abi waqaasin cabdullaahi bnu mascuudi radia allaahu canhum raggaa saxaabadiisa ka mida baa la socday abubakar iyo cumar iyana inay la socdeen baaba iska dhici karta oo raawigu iyaga aanu waxba sheegin waayo inta badan rasuulka calayhi salaatu wasalaam way la socon jireen soo ma aragti waay halkaa markaa waxaa laga qaadanayaa in la soo booqdo dadka xanuunsanaya axaadiidteedana aynu hore usoo marray in badan oo ka mid a waxaa kaloo laga qaadanayaa qofka xanuunsanaya dad badani inay dushiisa isugu iman karaan laakiin waa haddii aanay dhib ahayn fabakaa rasuulullaahi rasuulka ilaahay baa ooyey sala allahu calayhi wasalam markuu arkay xanuunka iyo shiddada haysta saaxiibkii sacad ibnu cubaada ayuu rasuulku ooyey calayhi asalaatu wasalaam isagoo muujinaya inuu arrintaa ka damqanayo falamaa ra'a alqowmu raggii markay arkeen bukaa rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalam oohintii rasuulka ayay bakow iyaguna ooyeen faqaala wuxuu rasuulku uhi alaa tasmacuuna miyaydaan maqlahay ina allaha ilaahay laa yucadibu waxba kuma cadaabo bidamci lcayni isha ilmadeeda iyo walaa bixusni lqalbi qalbiga murugadiisa toona waayo ilmada isha ka imanaysa iyo qalbiga murugada ku imanaysa ah waa qof waa wax qofka bini aadamkii aanu iska difaaci karin oonu awoodu lahayn inuu hee iska joojiyo gaar ahaan marka musiibo iyo dee arrin weyne ay timaado waaya walaakin ha yeeshee yucadibu ilaahay wuxuu wax ku cadaabaa bi haada kaa kan ayuu wax ku cadaabaa aw yarxamu ama uu waxa weeye aw yarxamu ama uu ugu naxariistaa wa ashaara wuxuu tilmaamay ilaa lisaanihi carabkiisa mutafaqu calayhi oo carabkana ilaahay wax ku cadaabaa haddii waxyaabo marka musiibadu timaado sharciga khilaafsan uu ku hadlo sida baroor iyo nadbiga iyo qaylo la yska qaylqayliyo iyo hadallo maaragtay sheegaayo qadarka ilaahay inuu ka xunyiyo wixii la mida ama uu ugu naxariistaa haddii markay musiibadu timaado hadal wanaagsan uu la yimaado oo waxa weeye muujinaya inuu sabray raalli ku yahay ilaahay u mahadnaqo istirjaacii la yimaado inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun wixii kale wanaagsan ku dhawaaqo ilaahay jala wacalaa qofkii ugu naxariisanaya waayahay qaala wuxuu uhi wacan usaamata bni zaydin radia allahu canhuma ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama rufica ilayhi waxaa kor loogu soo qaaday ibnu ibnatihi inankii inantiisa zaynab ay dhashay wa huwa isagoo fi lmowti geeridii ku sugan yacni waxaa loo jeedaa fii muqadimaati اlmowt geerida hordhacyadeedii isagoo ku sugan oo il daran fafaadat waxaa burqatay oo ilmaysay caynaa rasuulilaahi salى اllahu عalayhi wasalama labada indhood ee rasuulka ilaahay faqaala lahu sacdun sacad baa wuxuu ku yidhi maa haada waa maxay kan yaa rasuula اllahi rasuulka ilaahay ilmadani maxay ahayd qaala wuxuu hi haadihi tani raxmatu raxmad weeye jacalaha allahu tacaala ilaahay uu yeelay fii quluubi cibaadihi addoomihiisa qalbiyadooda uu yeelay weliba siday riwaayadda kale sheegayso cidduu ilaahay doono addoomihiisa ka mida quluubtooda ayuu yeelay wa inamaa yarxamu allahu ilaahayna wuxuu u naxariistaa min cibaadihi xagga addoomihiisa aruxamaa kuwa naxariista aruxamaa waa jamcu raxiim ma garata sida kariimba kuramaa loogu jamcin karo ayaa raxiimna ruxamaa loogu jamciyaa waay xadiidkana dee waa inagii hore u soo maray marka marka musiibadu ay jirto qofku waxa weeye inuu noqdo qof aan dee damqanayn oo qalbigiisu u dhagax yahayoo bilaa degigaxa ah oo bilaa raxmada ma habboona inuu baroorto ama uu qaylqayliyo oo waxyaabaha sharcigu diiday uu la yimaadaana ma habboona soo ma aragtid labadaa midnaba ma habboona xaalka ugu dhammayska tarinna waa kaa rasuulka calayhi asalaatu wasalaam dee qofku uu oohin yar iska ooyo ama indhihiisu ay iska ilmeeyaan wax dhib oo kale iyadoonu la iman fa haada laa ba'sa bih bal raxmad bay tilmaamaysaa raxmad wa can anasin radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama dakhala wuxuu soo gala calaa bnihi ibraahiima inankiisii ibraahim radia allahu canhu wa huwa isagoo yajuudu ku deeqaaya binafsihi naftiisa isagoo naftiisa ku deeqaya maxaa looga jeedaa naftiisa ku deeqaya waxaa looga jeedaa bixinaya ilan juudku waa bedligiiyo bixinta see u bixinaya macnii ay gurmayso ay socoto weeye soo ma aragtid iyadoo naftiisa ay socoto ayuu soo galay fajacalat waxay gudo gashay caynaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama labadii indhood ee rasuulku hee tadrifaani inay ilmeeyaan ayay markaa waxa weeye gudagashay guda galeen wa qaala lahu rasuulkii buu ku yidhi cabduraxmaan ibnu cawfin wa anta yaa rasuula allah adiguna rasuulka ilaahay oo macnii miyaad maaragtay ooyeysaa ama aada ilmaynaysa wowgaa waa anta ka horaysaa wowgaa waa anta laa ku jirtaa waa caaطifa oo wax qadaran bay ku cadfaysaa hadalkan shaarixuna wuxuu leeyahy macnuu waxa weeye ay annaasu laa yasbiruuna wa anta tafcalu ka ficlihim dadku rasuulka ilaahay uma sabraan markay musiibadu ku dhacdee adna maaragtay waxa weeyaan ma sidii oo kale ah yani tacajub dartii buu sidaa u yidhi waayo rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam isagoo in badan sabirka faraayo dadka ayuu maqlay oo jazaca iyo argagaxiyo wixii la midana u diidaaya markaa dabadeetana bal hadda dee istifsaar buu ka dalbaya iyo inuu u caddeeyo faqaala wuxuu rasuulku uhi ya bna cawfin in cawfow innahaa xaaladani adigu aragtay raxmatun raxmad weeye uma haddana atbacahaa biukhraa mid kaluu raaciyey rasuulku calayhi salaatu wasalaamu faqaala wuxuu ihi ina alcayna ishu tadmacu way ilmaynaysaa waalqalba qalbiguna yaxzan wuu murugoonayaa walaa naquulu odhanna mayno ilaa maa yurdii rabbanaa rabbiga iyo wax raalligeliyo mooye wax kalena odhan mayno wa inaa anaguna lifiraaqika ka faaruqistaada iyo ka tegistaada aada naga tegaysa yaa ibraahiimu ibraahiimow lamaxsuunuuna waanu ka murugaysanahay ilmo yaroo dee sagiir ayuu ahaa rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa wariyey wa rawaa muslimu muslimna wuxuu wariyey bacdahu barhkii buu wariyey walaxaadiiu axaadiituna fi lbaabi baabka xaalay ku sugan tahay baabku ujeedaana waa baabu ibaaxati اlbukaa almujarad can niyaaxati wanadbin wamubaalagati rafci sawtin bih oohinta waxyaabaha ka marhani inay bannaan tahay axaadiidta ku soo aroortay kahiiratun way badan tahay bisaxiixi saxiixaanay ku sugan tahay mashhuuratun waana mid la caan bixiye oo la yaqaan wallahu aclam qaala wuxuu uhi baabu lkafi can maa yuraa min almeyti min makruuhin wuxuu baab u yahay in laga joogsado canmaa yuraa waxa laga arko min almeyiti meydka oo min makruuhin waa xun ahaaday meydka kolka la maydhaayo dii waxa weeyaan laga arko waxaan fiicnayn sida inuu isbedelay oo kale midabkiisu ama urtiisu isbedeshay ama wax xuni ay ka yimaadeen iyo waxyaabaha noocaasa in la asturo weeye waxaa laga soo reebi karaa sida shaarixu sheegaya haddii qofkaasi uu ahaa qof xun oo tusaale ahaan bidcoole ah ama arrin xun lagu yaqaano o ku caan ahaa waa la sheegi karaayo waxaa la odhan karaa waxaasaa lagu arkay si dadku xumaantaa uu samayn jiree lagu yaqaanay dadku aanay ugu raacin oo ay uga fogaadaan ciddii ku raacdayna ay isaga joojisoy uga tagto ma garat dhinaca kale haddii wax wanaagsan oo fiican lagu arkana dee markaa waa in la faafiyo o la idhaa waxa wanaagsan baa lagu arkay xaaladaasaa ka muuqatay wahaakada isaga qudhiisu inuu yahay mooyaane qof maalan bidca iyo wax lamida lagu yaqaanay waxba xataa xaalad wanaagsan ka haddii lagu arko la sheegi maayo si aanay dadku isu odhan wallaahi arrintii lagu haysan jiray ama caynka ahayd buu waxaa ku helayoo wax wanaagsan buu hadeetana aanay ugu daya qaala wuxuu ihi wacan abi raaficin abi raafic waxaa laga wariyo o aslamo magaciisa la odhan jiray mowlaa rasuulillaahi sala allahu alayhi wasalama mowlihii rasuulkana ahaa ana rasuula llaahi rasuulka ilaahay sala allahu alayhi wasalama qaala inuu yidhi man hasala qofka maydha mayitan qof dhintay qofka maydha oo fakatama calayhi dabadeeta qariyo oo astura afara allaahu lahu ilaahay wuxuu u dembi dhaafaa arbaciina maratan afartan jeer ayuu u dembi dhaafay qaala rawaahu alxaakimu annaysaburiyu waqaala saxiixun calaa shardi muslim xadiidkuna waa xadiis saxiixa weeye xaakimna uu wariyey beyhaqina uu wariyey shardiga muslim buu ku saxiixiyey xaakim imaamu dahabina wuu ku waafaqay wa huwa kamaa qaalaa waa sidaa ay yidhaahdeen weeye xadiidka markaa waxaa laga faa'iidaysanayaa meydka horta in la maydho oo meydka in la maydho oo ilaahay daraaddii loo maydho iyadoo lagu ixtisaabayo oo adduun iyo shaqo iyo wax lamid aan laga dhiganahayni waxay ka mid tahay qurubaadka iyo daacooyinka ilaahay jala wacalaa loogu dhowaado soo maqlibays weliba dadkuna waa inay axkaamta ku saabsan meydka sida loo maydhayo waa inay bartaan oo ay yaqaanaan waa muhiim weeyi waaya mana fiicna in dee waxa weeye lagu shaqaysto oo dhaqaalo iyo wax la mid ah lagu urursado ya sidaasoo kale waxaan iyaduna wanaagsanayn qofku meydkii marka la idhaha kaale maydh inuu kaba cararo u idhahdo anigu dul tegi maayo meydka ama u dhowaan maayo dadka qaar baad mooddaa inay kaba baqdaan ama sasaba haddii la idhaha meyd ba halkan yaalee kaale oo maydh ya inuu beg yidhaahda waxba kuma aha dadka qaar marka intii geerida dhadhamisayna horay u dhadhamisay inta kalena waa mid sugaysa meel looga baydi karaa ma jirto soo maa markaa qofku inuu ilaahay daraaddii meydkan u maydho oo uu si wanaagsan arrinta noocaasa waxa weeye ula yimaadaa waxay ka mid tahay daacaadka ilaahay jala wacalaa loogu dhowaado waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa masaladaa sheekhu u baabaystay oo ah in meydkii qofkii muslimkaa la asturo waayo sida qofka muslimka ah ee nool loo asturaayo in la asturo uu u baahan yahay ayaa ka dhintayna ee muslimka ahina waxa weye in la asturo eh oo isaguna u baahan yahay qaala wuxuu uhi baabu salaati cala almeyiti wa tashyiicihi wa xuduuri dafnihi wa karaahati itibaaci nisaa'i ljanaa'iza wuxuu baab u yahay asalaati cala almeyiti meydka in lagu tukado iyo wa tashyiicihii in la raaco iyo wa xuduuri dafnihi aasistiisa in la joogo oo la xaadiro oo wax laga aaso wa karaahati itibaaci nisaa'i iyo karaahiyeysiga la karaahiyeystay dumarku inay raacaan aljanaa'iza janaa'ista inay raacaan qaala wuxuu uhi waqad sabaqa waa inoo soo hormaray fadlu tashyiici tashyiica iyo raacista meydka fadligiisu wuu inoo soo hormaray oo axaadiis baynu markaas soo aragnay umirnaa bisabcin waxaa ka mid ahayd waitibaaci ljanaa'is xadiidkii abi hureyre xaqulmuslimi cala almuslimi khamsun waxaa ka mid ahaa waitibaacu ljanaa'is sooma aragtaan waayahay qaala wuxuu uhi can abi hurayraa radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama man shahida qofka xaadira aljanaasata janaasada xataa yusallaa calayha ilaa lagu tukanaayo falahu qiraatun qiraad buu leeyahay waay waman shahidahaa qofka xaadira xataa tudfana ilaa laga aasayana falahu qiraadaani laba qiraad buu leeyahay isna laba qiraad ayuu leeyahay qiila waxaa la yidhi wamalqiraadaani oo labada qiraad maxay yihiin qaala wuxuu uhi midlu ljabalayni waa labada buurood oo kaleo alcadiimeyni waaweyn waa laba buuroodoo waaweyn oo kale muttafaqun calayh qiraadka asal ahaan waxyaabaha yarare qataadiicda a baa la idhaahdaa laakiin hadda waxaa loo jeedaa juz iyo qeyb weyn ayaa looga jeedaa markaa rasuulkaa fasira calayhi salaatu wasalaam qiraadku halkii qiraadba waa buur weyn oo kale waay qaala wuxuu uhi wa canhu an abi hurayrata waxaa laga wariyey ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama qaala inuu yihi man itabaca qofka raaca janaazata muslimin qof muslima janaasadii iimaana waxtisaaban iyadoo iimaaniyo ajar dalab ay ka tahay wa kaana macahu maciisa ahaada haddii macahu sidaa la akriyo waa maca almuslimi aa muslimkaa janaasadiisa la sida maciisa ahaada muslimkay u noqonaysa riwaayad kalena waxaa ku soo arooray wa kaana macaha waay markaa macahaa haddii la akhrinayo maca aljanaasati bay noqonaysa oo janaasadaa maceeda ahaada janaasaduna waynu soo marray marka jiimka la kordhiga inay tahay meydka oo naxashku naxashkaoo meydku saaran yahay siyaabo kalena waa loo fasiraa waay marka alimaam alalbaniy oo kale waxauu yidhi taa haada sheegaysa ayaa riwaayadaasaa sii fiican lafdigaasaa sii fiican wadalika limuطaabaqatiha siyaaq waayo siyaaqii hadalku si u socda iyadaa sii waafaqsan wa kaana macahaa maceeda ahaada xataa yusallaa calayha ilaa lagaga tukanaayo oo wayufraqu laga faaruqaayo min dafnihaa aasisteeda laga faaruqaayo fainahu yarjicu wuxuu la soo noqonayaa min alajri ajarka xaggiisa wuxuu kala soo noqonayaa biqiraatayni laba qiraad laba qaybood oo waaweyn oo kullu qiraatin qiraad waliba midlu uxudin uxud uu leegyahay buurta uxud laydha waman sallaa calayhaa qofka ku tukada uma rajaca dabadeeta soo noqda qabla an tudfana intaan la aasinina fainahu yarjicu wuxuu la soo noqonayaa biqiraatin hal qiraad rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa wariyey labadan xadiid ikhwaani waxaa laga qaadanayaa awalan qofka muslimkaa ilaahay jala wacalaa siduu u sharfay unduruu yaa ikhwaan qofka muslimkaa xataa markuu dhinto in lagu tukado oo la aaso oo la raaco oo la soo ma garanaysaa waxa weeye la diyaargareeyo ayaa ilaahay ajarka intaa leeg uu ku bixinaya soo ma aragtaan marka arrintaa dadkii noolaa ee haddii allaba kuu roon yahay iyagu hawshan qabanayayna ajarkaa weyn baa ugu suganaya hawaabkaa cadiimka ah qofkan dhintay qudhiisa ee marka la aaso ee lagu tukado ee la raaco fadligan lagu helayana karaamo iyo sharaf baa ugu sugante soo maaha marka ilaahay jala wacalaa qofka muslimka ah saasuu u karaameey isagaana ilaahay jala wacalaa mahaddaasi iskale waayahay waxaana laga qaadanaya waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaya raacista la raaco meydku qiimaha iyo wanaagga ay leedahay raacistiisuna waxa ay leedahay laba derajo derajada koowaad waa inuu qofku ka soo raaco itibaacuha min cindi ahliha xataa asalaah calayha waa inuu halkaa laga soo qaadayo qofku ka soo raaco ilaa lagu tukanayo dabadeeta marka lagu tukado oo iska tago dantiisa iska qabsado martabada labaad ama derajo labaad waxay tahay itibaacuhaa min cindi ahliha xataa yufraqa min dafniha waayahay waa in laga soo raaco ehelkeed halka laga soo qaadayo laga soo raaco lagu tukado lala joogo ilaa la aasayo aaskeedu uu dhammaanayo labada xaaladood kii qofku uu sameeyaba khayr buu helayaa laakiin dee way kala fadli badan yihin oo way kala sarreeyaan soo ma aragtid oo qofka ilaa salaada jooga ee iska tagaa qiraad buu helaya qofka sii jooga ilaa waxa weeye la aasayaana muxuu helayaa laba qiraad buu helaya saasay u kala ajar badan yihin waxaa la yidhi cabdilaahi bnu cumar radia allaahu canhuma markuu ku tukado janaasada ayuu iska tegi jiray dabadeetana xadiidkan ayaa abi hurayre looga sheegay xadiidkan tilmaamayo qofku marka uu dee wax ka aasana inuu sii ajar badan yahay uu laba qiiraad helayo kolkaasuu khabaab caaisha u diru yihi baloradoo soo weydii inay iyaduna arinta abi hurayra xadiidkaa uu sheegay iyaduna og tahay oo ay maqashay kolkaasay caaishana sheegtay inuu arrinkaasi jiro oo abi hurayra ayay u rumaysay oo tihi waa mid jira markaasuu cabdilaahi bnu cumar yidhi radia allaahu canhu ardaah laqad faratnaa fii qaraariita kaiira haddaa qiraadyo badan baanu ku gaboodfalayoo aanu iska markaa dayacnay sooma aragtid oo aanu shaqaysan karilayn waay riwaayad kale waxay sheegaysaa hadalkaa ibnu cumar ama arintaa ibnu cumar uu sameeyey u yihi bal hadda soo caaishana soo weydiiya in abu hurayre gaadhay ma garata waxaa lagu yihi cabdillahi ibnu cumar baa xadiidkaagaasi gaadhay oo kolkaasuu dabeetana sidaa yeela markaasuu abu hurayra yihi radia allaahu canhu ardaah ee rasuulka ilaahay calayhi salaatu wasalaam ayuun baan anigu iska laasimi jiray inaan cilmiga dalbo oo xadiidka rasuulka aan qaatana ganacsina kagamaan mashquuli jirin beeraha iyo inaan maaragtay meelahaasi dhulka beerana kagamaan mashquuli jirin waxaana rasuulka ku laasimi jiray kelmad uu baro iyo wax yaroo weysiiyo soo ma aragtid oo anigu waxaan u go-ay dalabulcilmi baan u go-ay xadiidta inaan qaybo soo ma aragtid markaa sababta uu xadiidta badan u helay iyo cilmiga badan ayuu tilmaamaya mid labaadna way jirtaa ee ducadii rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam meesha way taalla marka waa waxyaabaha axaadiidta abi horeyra ay ku badatay soo ma aragtid waxaa kaloo ka mida bay ahlucilmigu yidhaahdeen markii dambena wuu faafiyey axaadiidtii oo masaajidkii rasuulka ayuu fadhiistayoo dabadeetna kolkaasay ka qaadan jireen dadku oo uu dadka axaadiista u sheegi jiray oo boqolaal taabici ayaa xadiidta rasuulka he ka qaatay oo sidaa kala kulmay waxyaaba badan oo caynkaasaa jira imaamu axmed sidaa awgeed baa ay saxaabadii uga mara kaceen oo ibnu cumar qudhiisa oo qisadana ay ka dhacday mukiriintana ka mid ahaa saxaabada aadka waa xadiidta badan ayaa u qiray abi hurayre wuxuu yidhi anta ya abaa hurayrata kunta alzamanaa lirasuuli اllaahi salى اllahu alayhi wasalam waaclamanaa bixadiii abi hurayrow adiga ayaa rasuulka ilaahay noogu laasimid badnaa adigaana xadiidkiisa noogu aqoon badnaa sooma aragtid hadalkaasina ibnu cumar wuu ka sugayey bacda haada dadka dacniyaaya abi hurayra radia allaahu canhu ee odhanaya dhowr sano gebigiisuoo muslimaa rasuulka la jooga waxaanu xadiida xaguu ka keenay ee doonaya inay duraan axaadiidta abi hurayre bacda haada miyay mudan yihin in la dhagaysto waa zanaadiqa iyo shayaaiin weeye abi hurayre iyo saxaabada rasuulka dadka waxa weeye dacniyaya waa khayr laawayaal oo dad aan khayr lahayn marka lasoo duuduubo taasi waa taa xadiid baa waxaa ku soo arooray oo kale aynu baraarujinaynaa man sallaa calaa janaasatin fi lmasjidi falaysa lahu shay man sallaa calaa janaasatin fi lmasjidi falaysa lahu shay qofka ku tukada janaaso masaajidka dhexdiisa shay ma laha shayna uma sugna falaysa lahu shay waxba uma sugna maxaa looga jeedaa horta ugu horeyn masaajidka waa lagu tukan karaa janaasada waxa sa fiicanoo ficilka rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam uu u badnaa meel masaajidka ka baxsan oo janaa'iska lagaga tukado in loo sameeyo soo ma aragtid sidaasaa ficilka rasuulku u badnaa saasaana wanaagsan meel tusaale ahaan gaara loo sameeyo halkaa meydka lagu tukanaya inta la keeno dabeetana lagu tukado dee sidaa lagu aaso wakhtigii rasuulkana sidaasay ahayd laakiin masaajidkana waa lagaga tukan karaa waxba dhibaata kuma jirto waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam ibna baydaa sida muslim saxiixa ku wariya caaisha ay leedahay radia allaahu canha masaajidka dhexdiisuu kaga tukaday caaishana waxay deliishatay ficilkaa rasuulka markii saxaabi dhintay ay tihi masaajidka igu soo mariya aan kaga tukadee dabeetana arrinkaa ay samaysay dad badan ay kula yaabeen ay qariibsadeen ayay tiri dadka ilowgoodu deg deg badan ah sawabkii rasuulkuba calayhi salaatu wasalaam labadaa inan masaajidka dhexdiisa kaga tukaday waay marka horta taas waa taa waa jaa-is laakiin sidii faraha badnayd ama wanaagsan waanu sheegay ma fahantay qaraariidda xadiidtu ay sheegaysana waa darajaad oo labadaa daraje aynu sheegayno ayaa ugu sii akmalsan iyadoo inay sii kala sarreeyaan aynu sheegnay laakiin qof alla qofkii meydka wuxuun ka qaata kii uu xoogay yaro raaca hadduu doono yaanu salaaddiisaba ka gaadhsiini kii salaadoo keliya xaadira ee aan sooba raacine salaadoo keliya xaadira kii aaskoo qura isagu xaadira aan sooba raacina iyadoo aasaya intuu la kulmo dabadeetana aaska xaadira mid walba lahu ajruhu sooma aragtid mid walba hee ajarkiisa ayuu leegiyo qof waliba waa qof khayr ku jira laakiin dee labada xaaladood aynu sheegnay baa ugu akmalsan oo ugu dhammaystiran haddaba xadiidkan maxaa looga jeeda ugu horeyn sixada xadiidka layskuma waafaqsana ahlucilmi fara badan xadiidkan way daciifiyeen wax shaahidana malaba yidhaahdeen qowlkaasina waa qowl qawi ah laakiin ahlulcilmiga qaar baa maray xadiidkan in la quweeyo waxaana ka mid ah alimaamu alalbaniyu raximah اllah oo xadiidkani uu sugan yahay buu maray inuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam masaajidka dhexdiisa dad kaga tukadayna waxa weeye way sugan tahay sidaa awgeed ayaa ishkaal waxaa ishkaal galay macnaha xadiidkan haddii la yidhaha wuu sugan yahay man sallaa calaa janaazatin fi lmasjidi falaysa lahu shay maxaa looga jeeda ahlulcilmiga qaar waxay idhaahdeen falaysa lahu shay lahudaasi ama laamtu waa bimacnaa calaa waxaa la yaqaanaa qaacidadu inay tahay xuruufuljari yanubu bacduhaa can bacdi soo ma xuruufta jarku way kala naayib noqotaa markaa falaysa lahu shay ay falaysa calayhi shay waxba korkiisa ma saarno macnuhu weeyaan bidha waxba dembi ma saarno oo si xadiidta kale ay u waafaqdo waa lagaga tukan karaa qofku hadduu masaajid kaga tukada janaaso waxba dembi kuma laha oo waxba dhib ma leh sidaasay yidhaahdeen bacdu ahlilcilmina waxay idhaahdeen m macnuhu waxa weeye ajarkaa manii ku tukashada uu ku tukada meydka ajarkaa uu ku helaayo wax dheeraadka ah oo ka zaa'idsan heli maayo oo qofku kolka uu bannaankaa kaga tukado janaasada ajarka uu ku helaayo oo kale ayuunbuu haddii masaajidka uu kaga tukadana uu ku helaya ma garatay laakiin marka masaajidka lagaga tukado janaasada ajar dheeraadka ah kii dabadda haddii lagaga tukado ma helaya baydha macnuu waa sidaa oo mar haddii meeshu ay masaajid tahay arrinkii la ismoodsiin lahaa ee ahaa inay janaasada in masaajidka lagaga tukadaa sii fadli badan tahay ayaa meesha laga saarayaa bay idhaahdeen jawaabtaasina waa jawaabta uu ku raalli noqday ama uu maray caalimkii weynaa muxadidka ahaa alimaamu alalbaniyu raximah اllah laakiin jawaabtu waxay ku binaysan tahay haddii la idhaha xadiidku uu sugan yahay ahlulcilmi badan inay daciifiyeenna waynu soo sheegnay wallahu aclam qaala wuxuu uhi wacan ummi caطiyata radia allahu canha waxaa laga wariyey ummi caiya qaalat inay tihi nuhiinaa waxaa nalaga reebay haddaanu dumarka nahay can itibaaci اljanaa'izi janaa'ista waxa weeye raacistooda waana laga reebay inaanu janaa'ista raacno walam yuczam calaynaa laakiinna laguma adkayn muttafaqu calayh wa macnaahu macnihiisuna waxa weeye walam yushadad fi اnahyi kamaa yushadadu fi اlmuxaramaati walam yushadad lama adkaynin fi nahyi reebista layska reebaayo kamaa yushadadu sida loo adkeeyo fi lmuxaramaati waxyaabaha xaaraanta marka walam yuczam calayna buu ayuu fasiraya xadiidkani wuxuu deliilu yahay baabka qaybtiisaa dambe wa karaahati itibaaci nisaa'i iljanaaiso sheekhu ma odhan masaladaasuu xadiidkani deliilu yahay waxaa markaa laga qaadanayaa dumarka inaanay u fiicnayn janaa'ista inay iyagu raacaan oo calaa aqali اlaxwaal arrinka noocaasi waa mid makruuha weeye ahlulcilmiga qaarna waxabay qabaan inuu muxaram yahay oo aanay raaci karin xabaalaana aynay booqan karin dumarkuba ay qabaan sidaa awgeed baa fadaaishan xadiidtan ku soo aroortay fadaaisha meydka in la raaco iyo in la aaso iyo waxyaabaha noocaasi waxay gaar ku noqonaysaa ragga waayo dumarka iyaga miyaa waaba laga nahye nahyigaasna ahlulcilmiga qaar sidan sheekha oo kale iyo keyrkii waxay ku xambaareen inuu yahay nahyu tanziih oonu nahyu tahriim ahayn ayay ku xambaareen oo waxay idhaahdeen qariinada tusinaysa inuu nahyu tanziih yahay waxa weeye walam yuczam calayna waa lafdiga na laguma adkayn marka inaanu xaaraan ahayni laakiinuu makruuh yahay ayaa taasi ay tilmaamaysaa bay idhahdeen ahlucilmiga qaarkood oo yidhi maye waa karaahadani ama nahyigana waa nahyu taxriimna way jiraan oo lafdigan walam yuczam calaynana way ka jawaabeen waxyaabaa yidhahaan waxaa ka mida nahyigu isagoo nahyu taxriimabu haddana sii kala adadagi soo maaha oo laba shay oo labadaba la isu diido oo la iska xarimay ayaa aan sinayna sii kala daran soo maaha oo waxa weeye labaduba xaaraana laakiin xaaraannimadooda ay sii kala adag tahay marka calaa kulli xaal arinta imaka aada mooddo inay dumarkii barteenee soo badanaysa ee dumarku marka meydkii la qaado inay gawaadhida soo raacaan oo iyagii hal gaadhi ama dhowr gaadhi oo gaara ay soo raacayaan marka geeridii la taganaya halkaasoo kale aysa soo tumayaan ila waxba kula aasi maayaano xabaal kula qodi maayaane halkaa aysa soo tumayaan ta noocaasi sheekh sax ma aha markay ugu yartayna waa arrin makruuha weeye soo ma aragtid marka waa in dumarka la idhahda iska joogo guryihiinoo halkaa ilaahay ku caabuda baabu istixbaabi takhiiri اlmusaliina cala اljanaazati wuxuu baabu yahay sunaynta la suneeyey takhiiri اlmusaliina dadka ku tukanaya in la badiyo cala اljanaazati janaazada oo ergada loo badiyo iyo wajacli sufuufihim sufuuftooda in laga yeelo alaaatan saddex iyo fa akara wax ka badan in saddex safiya wax ka badan sufuuftooda laga dhigo qaala wuxuu ihi an caaishaa radia allahu canha qaalat qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama rasuulka ilaahay wuxuu yidhi maa min mayitin mayd ma jira yusalii calayhi ay ku tukanayaan ummatun jamaaco ummatun waxaa looga jeedaa ummad macnihii jamaaca looga jeedaa koox kooxdaasoo min almuslimiina muslimiinta ka mid ahoo yabluquuna gaadhaya mi-atan boqol oo kulluhum dhammaantoodba yashfacuuna ergeynaya lahu meydka u ergeynaya o u ducaynaya waayahay oo kulluhum dhammaantoodba yashfacuuna lahu meydka u ducaynaya ilaa hadday sidaasi dhacdo shuficuu fiihi waa laga erga aqbalaa oo ergada ay u ergeynayaan iyo ducada ay u ducaynayaan waa laga aqbalaa rawaahu muslim muslim baa wariyey markaa kulluhum taa haddii la godo oo kulluhum la idhaahdo dee mubtaday iska noqon doontaa khabarkiina yashfacuunadaa dambe ayuu noqon doonaa waayahay haddii la kor dhigana waxaan filaya inaana kordhaga aqbalahayn macno kalena waxa weeye way aqbali kartaa kulluhum in la ydhaha waxay tawkiidinaysaa yabluquuna waawiljamaaca halkaa ku jira faacilka qaala wuxuu uhi can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaala samictu rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama yaquul maa min rajulin inma jira ninkaasoo muslimin haweenaydina waa la mide oo yamuutu dhimanaayo fayaquumu ay istaagayaan calaa janaasatihi janaasadiisa arbacuuna rajulan afartan qof oo laa yushrikuuna billaahi shayan ilaah an ushrikiya ilahay qiimaha towxiidka u fiirso laa yushrikuuna billaahi shay-an ilaahay aan u shariikiye lahayn ilaa hadday sidaasi dhacda shafacahum اllahu fiih ilaahay waa ka erga aqbala oo ergaday u ergaynayaan ee waxa weeyaan markaa ilaahay u baryayaan ayuu ilaahay jala wacalaa ka aqbalaa waaya xadiidku markaa iyo kaa horeba wuxuu daliil u yahay ee qofka dadka badan ee muslimiinta ah ay ku tukadaan xadiidka horena boqol buu sheegayaa kan dambena afartane waxa weeye qofkaasi in rajo weyn loo qabo oo loo rajaynayo ducada ay u ducaynayaan iyo shafaacada in ilaahay jala wacala uu ka aqbalo muhiim weeye waxaa kaloo laga qaadanayaa towxiidku qiimaha iyo wanaaguu leeyahay iyo dadka ahlu towxiidka ahee ahlu towxiid alkhaalis inay yihiin dadka ilaahay jala wacalaa wax ka aqbalaayo ergadoodana uu markaa yeelaayo waaya labada xadiid midna boqol buu sheegay midna afartana see laysu waafajinayaa ismaba diidayaan baa lagaa yidhi waayo mafhuumulcadadku xasri ma faa'iideeyo wa inamaa yufiidu lafdaliyata oo cuse faa'iideynayaa uun fadli badnaan macnuhu markaa wuxuu noqonayaa haddii afartan la helo tusaale ahaan arrintaasi alla wanaag badan ah haddii wax ka sii badan la helona konton iyo lixdan ilaa boqol iyo wixii ka sii badan ka sii wanaagsan mar kastoo dadka ergeynaya ee ducaynaya ku tukanaya ay meydkii bataan ayay sii wanaagsan tahay oo sii fiican tahay soo ma aragtid waay marka calaa kulli xaal axaadiidtu waxaanay isu diidahayn waa mafhuumulcadad mafhuumulcadadkuna xujo maaha cala saxiix taas waa mid waxaa kaloo la odhan karaa waxaa dhici karta in markii hore rasuulka calayhi salaatu wasalaam tirada badan loo waxyooday in fadligaas iyo ergadaa la aqbalaya uu ku soo xasilayo tiradaa badan boqolka ah tusaale ahaan soo ma aragtid markii dambe haddana loo waaxyooday in afartanna uu ku soo xasili karo oo mid waxa weeyaan iska dhici karta qaala wuxuu uhi wacan marhad bni cabdilaahi alyazaniyi qaala kaana malik bnu hubayrata wuxuu ahaa radia allahu canhu idaa sallaa cala ljanaasati janaasada marka uu ku tukado markuu janaase ku tukanayo ee fataqaala nnaasa dadka uu yaraysta calayhaa korkeeda jooga jazaahum wuxuu u googoyn jiray alaaثata ajzaa'in saddex qaybood buu markaa u googoyn jiray calayhaa buu ku darayaa laakiin wuxuu muxaqiqu yidhaahdaa calayhaadaas may soo aroorin jazaahum wuxuu u qaybqaybin jiray alaaثata ajzaa'in saddex qaybood uma qaala dabadeetana wuxuu odhan jiray qaala rasuulu llaahi rasuulka ilaahay wuxuu yidhi salى اllahu عalayhi wasalama man sallaa calayhi qofka ay ku tukadaan korkiisa alaaatu sufuufin saddex safafyow faqad awjaba jannaduu waajibsaday rawaahu abu daawuuda watirmidiyu waqaala xadiidu xasanu abu daawuud iyo tirmidi iyo baa wariyey waana xadiid xasana ayuu yidhi marka xadiidka intan marfuuca dacfi baa ku sugan waayo moxamed ibnu isxaaq baa sanadkiida ku jira waana mudallis waqad cancanahu waanu cancaneeyey laakiin asalkiisu shaahid buu leeyahay asalkiisu shaahid buu leeyahay laa ba'sa bih oo tilmaamaya sallaa rasuulu llaahi salى اllahu عalayhi wasalam calىa janaazatin wamacahu sabcatu nafarin wajacala ثalaaثan safan waاthnayni safan waاthnayni safan alxadiidu xasanu ligayrihi wallahu aclam xadiidkaasi wuxuu tilmaamayaa waxaana wariyey طabaraani min xadiidi abi umaama rasuulku janaasuu ku tukaday iyadoo toddoba qof ay wehelinayaan toddobaduba inay saf wada noqdaan waa suuragal laba saf inay noqdaanna waa suuragal kamuusa dhigina saddexna saf buu ka dhigay labana saf buu ka dhigay saddexna laba kalena saf buu ka dhigay marka adigu labada xadiid way isxoojinayaan buu leeyahy sa awgeed xasanu likayrihi buu noqonaya markaa masalada ku saabsan in safafka saddex iyo wixii ka badan laga dhigaana saasay u sugan tahay ee garo baabu maa yuqra'u fii salaati اljanaazati wuxuu baabu yahay waxa lagu akhriyayo salaada janaazada ducooyin iyo markaa qur-aan iyo wixii la mid ahaaday wuxuuhi yukabiru wuxuu takbiiranaya allahu akbar u odhanaya janaazada markuu ku tukanaya arbacu takbiiraatin yukabiru wuxuu takbiiranaya arbaca takbiiraatin afar takbiirood sidaasaana rasuulka calayhi salaatu wasalaam ficilkiisu uu u badnaa xadiidtu saasay u badan tahay takbiiraadka janaasada lagu takbiiranaya inay afar yihiin yatacawadu bacda aluulaa allahu akbarta hore dabadeeda uu acuudu bilaysanaya shaydaanku iska naaraya istixbaaban uma yaqra'u dabadeetana wuxuu akhriyaya faatixata alkitaabi faatixada kitaabku akhriyaya macnihii suuradda la yidhaahdo suurat alfaatixa oo dee bisinkuna uu la socday garo marka ducadii istiftaaxi muu sheegin ducaaء اlistiftaax waayo salaada janaazada inuu istiftaax rasuulku la iman jiray calayhi الsalaaةu wasalaam may soo aroorin uma yukabiru thaaniyata haddana takbiirta labaad buu la imanaya ma garatay mar labaad buu allahu akbar leeyihi markuu faatixada akhriyo uma yusalii wuxuu ku saliyayaa calى nabiyi nebiga salى اllahu عalayhi wasalam yaquulu wuxuu odhanaya allaahuma salli calaa muxamadi wacalaa aali muxamed intaa wuu iskaga joojin karaa walafdalu laakiin sida fiicani an yutimahu waa inuu ku dhammaystiro biqowlihi hadalkiisa uu odhanaayo kamaa sallayta calaa ibraahiima wacalaa aali ibraahiima innaka xamiidu majiid ilaa qowlihi la gaadhaya innaka xamiidu majiid oo salaatu libraahimiya inuu la yimaado uu dhammaystiro ayaa sida akmalka ah ee fadliga badane ay tahay dii laakiin uu yidhaahdo oo qura allahuma salli calaa muxamed wacala aali muxamed intaa uu ku gaabsado way ansaxaysaa wuxuu uhi walaa yafcalu samayn maayo maa yafcaluhu waxay sameeyaan kaiirun in badanoo min alcawaami dadka caamada ah ka midi oo min qiraa'atihim ahaade akhriskooda ay akhriyayaan in allaha wamalaa'ikatahu yusaluuna cala nebiy halkay nebiga kaga salii lahayn bay aayadda akhriyaan dadka caamada ah qaar badan oo ka midi fainahu maxaa yeelay shanigu wuxuu yahay laa tasixu salaatuhu ka intaasuun akhriyey salaadiisu asixi mayso ida اqtasara calayhi hadduu ku gaabsado onu salligii nebiga la iman oo intaasuun aayadda uu akriyo ma asaxayso salaadiisu uma yukabiru haaliata uma yukabiru wuxuu takbiiranayaa haaliaa takbiirata haaliثa allahu akbarta saddexaad wayadcuu lilmeyiti meydka ayuu u ducaynayaa iyo walilmuslimiina muslimiintaba wuxuu ugu ducaynayaa bima sanadkuruhu waxaynu sheegi doono min alaxaadiidi axaadiid ahaada in sha allahu tacaala uma yukabiru raabicata haddana ta afraad buu takbiiranaya wayadcuu wuu ducaynaya wayadcuu wuu ducaynayaa takbiirta afraad dabadeeda in la ducaynayo waxa ku soo arooreynaa wuu keeni doonaa oo inaynu hadda arki doonaa in sha allah waay wayadcuu wuu ducaynaya wa min axsanihi takbiirtaa afraad dabadeeda wuxuu ku ducaynayo waxa ugu fiican ya waxaa ka mida inuu idhaahdo allaahuma laa taxrimna ajrahu walaa taftinna bacdahu wاغfir lana walah allaahuma allahyow laa taxrimnaa hanaga xarimin ajrahu ajarkiisa walaa taftinaa bacdahu dabadiina hana fitnay waqfir lanaa walahu isagiiyo annaga annaga iyo isagabana ilaahayow noo dembi dhaaf qaala wuxuu yihi walmukhtaaru sida la doortay waxa weeye annahu yuطawilu inuu dheereeyo adducaaa ducada fi raabicati takbiirta afraad uu ducaysanayo khilaafa maa yactaaduhu xaal arrinkaas uu yahay mid khilaafsan oo ka duwan maa yactaaduhu siday ka caado dhigteen agarunaasi dadka badidoodu dadka badidooda waxaa lagu yaqaanaa buu leeyahay allaahu akbarta afraad marka allaahu akbar idhaan markaba inay salaamo naqsadaan soo ma aha wuxuu leeyahay waxa la doortay oo fiican markuu takbiirta afraad la yimaado inuu xoogay sii taagnaado oo uu sii duceeyo لxadيiث بن أbي أwفى baa u dliila xadiidka بن أbي أwفى اladي snذkurhu in shaء الlahu taعaalى kaasoo aynu sheegi doono waaya suurad ma raacinaya faatixada qofku u akhriyaya arkaantay ka mid tahay salaatuljanaaزadu ay leedahay faatixada in la akhriyaa laakiin suurad kale ma raacinaya aayo wuu raacin karaa suurad kale he wuu raacin karaa riwaayadda bukhaariguna suuraddaa sheegi maysa laakiin waxay ku soo aroortay nasaa-i iyo ibnuljaruudiya baa wariyey sida sheekhu sheegaya bisanadin صaxiix ya oo ibnu cabaas baa intuu faatixada iyo suurad kale akhriyey oo uu yar maqashiiyey dadkii ayaa markii dambe uu yidhi inamaa jahartu litaclamuu annahaa sunaة xaq waxaan kor ugu qaaday si a u ogaataan inay tahay arrin sunno ah oo xaq ah qaala wuxuu ihi faama aladciyatu lma'huuratu ducooyinka la soo raray miya bacda takbiirati haaliثati allahu akbartaa saddexaad dabadeeda fa minhaa waxaa ka mid ah ducooyinkaasaynu ka qaadi doonaa in sha allahu subxaanaka allah bxamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online